munaasabad ay ku qalin jibanayaan arday dhammaysatay qur-aanka kariimka iyo shareecada kana aflaxay madarasada sheekh cabduqaadir nuur faarax ayaa lagu qabtay magaalada garowe munaasabada ayaa waxaa ka qayb galay maamulka madarasada bahda dhaqaatiirta macalimiin ardayda qalinjibisay waalidiin iyo martisharaf kala duwan maamulaha madarasada sheekh cabdirasaaq xaaji maxamed ayaa ka waramaya waxqabadka madarasada iyo waxyaabaha lagu barto markasku sida la sheegay wuxuu bixiyaa afartaa sano markuu ardaygu dhammaysto shahaado ardayda ka qalinjabisa markaska runtii meelo badan oo wadanka ka mid ah iyo xataa wadamada dariska ah ayay waxay ka yihiin culimo intii hadda baxday oo waxbarashada dee waxbarashada qaybtii sare u aaday wadanka dibadiisa ama wadanka gudihiisa ka dhigata maahe intii kale deegaamo kala duwan oo dalka iyo wadamada dariska aba ah ayay waxay ka yihiin culimo qaybo ka mid a dowlad deegaanka goday oo kale ayay culimo ka yihiin qaar ka mida marasharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa u hambaliyey ardayda qalinjabisay waxay kaalintiis ugu horreyn tahay soo saarista culimo soomaaliyeed oo ku barbaara cilmiga shareecada islamarkaana bulshada ku abaabay diinteenna suuban intaas waxaa dheer markasku wuxuu door muuqda ka qaataa ilaalinta qiyamka akhlaaqda wanaagsan kobcinta aqoonta dhallinyarada iyo dhiiligelinta jiilal awood u leh
dadka aad maanta ujeedaan waa dhaxalkii uu ka tegey iyo asaaskii iyo mirihii iyo wuxuu in badan runtii waday ardaydii macadkii sheekh cabdulqaadir nuur faarax ilaahay ha u naxariisto isaga iyo intii culimo ee kale ee geeriyootay hore iyo dibba qof kasta oo soo qaada magaca sheekha allah ha u naxariisto inuu ku daro waa ka codsanayaa ilaahayna u naxariisto subxaana wa tacaala isaga iyo intii islaam ay dhimatayba hore iyo dib ilaahay janno inuu ka waraabiyo isaga iyo culimmadii kale wax badan ummaddan oo tacaba uga tegay ama diinah iyo culimmada maanta laftigeedu dadkan diintooda ilaalintiisa iyo ilaahay ku xidhnaanshihiisa ka shaqaynaysa culimmada soo qalin jabisay ilaahay cilmigay barteen ha u barakeeyo kuwo naftooda iyo ehelkooda iyo dadko dalkooda iyo diintooda ku anfaca ilaahay ka dhigo dufcaddan ayaa dufcaddii shanaad ee ka qalinjibiso madarasada sheekh cabduqaadir faarax nuur tan iyo markii la aasaasay